بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalyaal kusoo dhowaada koorsadeenni aynu ku baranaynay tafsiirka qur-aanka weyn ee qur-aan alcadiim walaalayaal waxaynu insha allahu tacaala maanta isku dayi doonaa inaynu fasirno macnaha aayadaha suuratu almaacuun suuratu almaacuun maacuun waxay tahay waan ka warami doonaa suuratulmaacuun walaalayaal waa suuradda boqol iyo toddobaad ee tartiibta suuradaha qur-aanku qaabka isugu xigaan suuraddani waa suuratun makiya waa suurad kusoo degtay magaalada barakaysan ee xurmaysan ee maka almukarama suuraddani walaalayaal waxay ka kooban tahay toddoba aayadood oo keliya ayay ka kooban tahay waxay kaloo ka kooban tahay toddobiyo labaatan kelmadood iyo boqol iyo labiyo toban xaraf ayay ka kooban tahay suuraddani marka suuraddani walaalayaal markaa waxay ka hadlaysaa dad gaalo ah oo diiday oo beeniyey maalinta isi soo baxa ama maalinta yowmalxisaab ee maalinta qiyaame in laysu soo bixinayo dadka diiday ayay markaa kuu sifaynaysaa way ka waramaysa waxay kaloo ka waramaysaa dad munaafiqiina oo camalada qaar sida salaadoo kale intay la yimaadaan haddana aan dhammaystiraynin ama aan laba imanaynin sifooyinkoodiina waa kaaga waramaysaa suuraddani markaa wuxuu alla dhahay subxaanahu wa tacaala isagaa xumaan iyo nuqsaanba ka nasahane bismi illaahi araxmaani araxiim waxay ku bilaabmaysaa magicii ilaahay bay ku bilaabantay allahaas oo ah alraxmaani allaha naxariista badan ee naxariista guud iska leh alraxiimi allahaas oo ah allaha raxiimkaee naxariista gaarka ee khaaska ahna iska leh ilaahay wuxuu leeyahay ara-ayta aladii yukadibu biddiin ara-ayta ma aragti bal ka waran ma og tahay ma la socotaa alladii kii rasuul allow ma la socotaa ma ogtahoo ma aragtaa kii ma aragtay alladii kii yukadibu beeninayay yukadibu beeninayay biddiini maalinta yowmaddiinka yowmaddiinku waa maalinta xisaabta waa maalinta is-abaalmarinta ee ilaahay uu abaalmarinayo qofka muslimka gaalkana lagu abaalmarinayo wixii uu galabsaday kani markaa wuxuu diiday oo uu dafiray oo uu beeniyey in laysi soo bixinayaba waa dafira marka waa gaal weeye walciyaadu billaahi rabbi alcaalamiin kaama la socotaabaa lagu dhahay rasuulki ilaahi calayhi salaatu wasalaam fadaalika kaas waa kaa diiday yowmalbacdigii hadda weeyaan alladii haddana waa ka waa isagii weey yaducu lyatiima yaducu alyatiima yaducu waxa weye waa ka dhibaya ee kadeedka ku haya ee qaharka ku haya iyo qaxarka iyo dhibta ku haya alyatiima agoonka ku haya marka agoonkii buu dhibaya oo xoolihii agoonku liqaya cunaya oo agoonkiibaa markaa ka baxsan waayey walciyaadu billah dee qof ilaahayba subxaanah wa tacaala aan rumaysnayn oo allihii khaaliqa ahaa wixii uu xaqu lahaa u diiday dee bal maxay kula tahay makhluuqaadkiina kuwa tamarta yarle wuu ku istaagaya marka marka miskiinkii yacni waxaan u jeedaa yatiimkii oo ah agoonkii ayuu markaa waxa weeye xoogayaa nacam wuu xoogayaayo xoolahoodu ka qaadi waanu dulminaya gardarri iyo xaqdarrana waa ugu tegaya fadaalika kaas alladii kii weeye yaducu dhibayay ee kadeedka ku hayay alyatiima markaa waxa weeyaan markaa agoonkii ku hayay oo agoonku hadiyo jaraale waa markuu yar yahay waa iska tamar yar yahay waalidkiibaa dhintay ama aabihiibaa dhintay ama hooyadiibaa dhimatay marka inta badan dadka dhiba agoonku waa qof ay isku ahel yihiin unbaa inta badan dhiba ama adeerkii ha ahaado ama walaalkiioo ka weyn ha ahaado ama gabadh aayadii ha ahaato ama ilmaadeeradii ha ahaadaan kuwaasa inta badan dhiba oo xoolihii aabbahood ama hooyadood ay uga dhimatee dhaxalka ha ka cuna haddii ay carruurtooda ku daraan oo markaa reerkaas iyo qoyskaa lagu darana xaqdarriyo dulmi bay kula kacaan waxay kula kacaan cadaadis walciyaadu billah cunsuriyad iyo qabyaalad bay kula kacayaan ayagoo ku diganay oo baabi'inaya oo balanbalinaya ilmahaa yare ilaahay hooyadii oofsaday ama aabbihii uu ilaahay u oofsaday subxaanahu wa tacaala marka kaas waa mid dhibaya weeyaan oo qahraaya weey alyatiimi yacni agoonkiibuu dhibaya walaa yaxud kumana boorinayo walaa yaxudu kuma boorinaayo oo kuma dhiiri gelinaayo calaa tacaami lmiskiini cunta siinta miskiinkana kuma boorinaya cidnaba waaba halka ugu dambaysa bakhaylka bakhaylku darajooyin kala sarsareeyo kala xun ayuu leey ka ugu sarraysa ee ugu xun ashux baa la dhahaa shaxiix waa qof aan waxna bixinin bakhaylku caadiga ahi waa qof isagu wuxuu necab yahay inuu wax bixiyo ayuu necab yahay yacni inuu wax bixiyo ayuu diidan yahay waa kow laakiin mid baa ka daran oo waxa weeye kaas isagu horta waxma ma bixiyo waa necab yahay inuu wax bixiyo waa kow dadkana wuxuu ku booriyaa oo ku dhiirigeliyaa in aanay waxba bixinin waalciyaadu billaahi rabbialcaalamiin war adigu haddaanad waxba bixinin halkaa iska fadhi maah halkaa iska fadhi kuma ekaanayo ee xitaa wuxuu dadka ku boorinayaa kii miskiinka islahaa quudi ee waxsiibuu wuxuu ku leeyahay maxaad ka siini qofkan inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun kaas baa laga waramaya walaa yaxudu kuma boorinaayo calaa tacaami almiskiini yacni quudinta iyo cuntasiinta miskiinkana kuma booriyo dadka waa ka booriya yacni dadka ayuu uga digaa wuxuu dhahaa waxbaha siinina miskiinka faqrina waxbaha siinina haddii uu awood leeyahay uu shaqaysan lahaa waxbaha bixinina subxaan allah ilaahay baa wax siin lahaayo dee abuurteena maxaa naga galay ayuu leeyahay inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun waxaasoo dhan waa sifooyinka uu leeyahay markaa shaksigaasi walciyaadu billah halkan ilaahay aayadda kale afaraad wuxuu yidhi faweylun hoog baa sugnaaday ama halaag baa u sugnaaday lilmusalliina ku tukanaya alladiina kaa markaa ka tukanaya waa lagu sifaynaya maaha mid kastoo tukanaaya lagama warramayo ku kastoo tukanaya lagama warramayo ama gabadh kastoo tukanaysa lagama warramayo dad khaasa buu ilaahay ka warramaya oo tukanaya haddana laakiin salaadoodu siday tahay bal fa weylun hoog baa sugan u suganoo oo halaag baa u suganoo lilmusalliina kii tukanayay alladiina kaa waa inaad isku raacisaa markaa meesha laguma istaagayo layskuma istaagayo waa inaad israacisaa ayadda ku xigta sii fasiraysa alladiina kaasoo hum ayagu kuwaas oo ayagu can salaatihim salaadoodii xaggii salaadooda weeyaan saahuuna waabay ka sahwiyeen ma aha salaada dhexdeeday ku sahwiyeen ee salaada xaggeediiba waa ka sahwiyeen allahu akbar sidaa aawadeed baa cataa ibnu dinaar wuxuu leeyahay alxamdu lilah ayuu dhahay ilaahayo adaa mahadda iskale muu dhihin ilaahay alladiina hum fii salaatihim saahun muu dhihin ilaahay yacni kuwa ku dhex sahwinaya salaada dhexdeeda ilaahay saa ma dhihin oo hadduu ilaahay sidaa dhihi lahaa muslim kasta oo salaada dhexda ku dhexdiis dhexdeeda yacni ku dhex sahwiya oo siduu salaada isaga jiro allahu akbar markuu uu dhaho ayuu maskaxdiisu meelo kale iska aadaysaa subxaan allah hadhow toolo dib buu usoo noqonayaa khushuucdiibuu dib u soo celinayaa kadibna wuu kabayaa wixii ka tegay oo sujuudu sahwi ayuu la imanaya kaas waxa weeye lagama hadlaayo kaas lagama hadlaayo salaada dhexdeeda ku sahwinayo shaydaanku marba wax uu u sawiraayo kaa lagama hadlaayo waxaa laga hadlayaa mid xaggii salaada can salaatihim xaggii salaada ayay ka sahwiyeen culummadu markay fasirayeen waxay dhaheen kani waa waa munaafiqo salaada horta waqtigeeda maba tukadaba waa nooc waa dadka aan salaada markay tukanayaan waqtigeeda ma tukadaan ilan salaad kastoo la tukanayo waqti bay leedahay soo maaha waqti bay leedahay duhur iyo casar iyo maqrib iyo cisho iyo salaada subax mid walba waqti bay leedahay markaa waqtigeeda horta ma tukadaan waa kow laba culimo kale waxay dhaheen maya e waa kuwa salaada gebi ahaanba ka taga weeyaan aan salaadba tukanin subxaan allah qolo kalena waxay tidhi maya salaada way tukanayaan laakiin salaaday tukanayaan waa midaan arkaanteedii aanay dhammaystirnayn oo khushuuc ma leh oo deganaansho ma leh oo salaadii kuma sugmayo walciyaadu billah markaa kaasi ilaahay in badan ma xuso waana waana ka ilaahay rasuulkiisii uu ka warramaya xadiiskii saxiixaynka ku yaalay ee uu lahaa tilka salaatu lmunaafiq tilka salaatu lmunaafiq tilka salaatu lmanaafiq taasi waa salaada munaafiqiinta taasi waa salaada munaafiqiinta taasi waa salaada munaafiqiinta ayuu dhahay wuxuu dhahay rasuulku yajlis wuu fadhiisanayaa munaafiqin wayarqubu shamsa wuxuuna waardiyeynayaa cadcaadii faidaa kaana shamsu bayna qarnayi shaytaan markii yacni qoraxdu ay ahaato laba gees oo shaydaan dhexdeeda markay ahaato ayuu markaa fayanquru arbaca rakacaat markaasuu u tukanayaa sida tukaha ayuu madaxiisa qob qob qob uu ka dhigaya tukaha waa shimbirta madaxeeda sidan u ruuxda saasoo kale oo afar ragcadood ka gaadhsiinaya waa waxa weeye xilliga markaa waxa weye qoraxdu ay sii dhacayso ee maqribka ah ee qoraxdii ay liidka ay sii taagan tahay ayuu salaad casar tukanayaa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun kaa nabigeena ka waramo wuxuu yihi waa salaada munaafiqiinta marka culimmadu waxay leeyihin walaalayaal waxaa looga jeedaa waa qofka aan salaada waktigeeda tukanaynin qolo kale waxay dhaheen ma waa ka aan salaada gebi ahaanteedba tukanaynin qolo kalena waxay tihi waa kuwa aan salaada khushuuc iyo markaa ku tukanaynin deganaansho kuwo kalena waa waxay si cadba u qeexeen oo ay dhaheen waaba munaafiqiinta oo waa kuwa dadka istusaaya oo waxaa lagu garanaya aayadda ka dambaysa ilaahay wuxuu dhahay alladiina kuwaasi hum ayagu yuraa'uuna waa kuwa istusaya dadka weeyaanoo salaadii marka uu galayo ayuu allahu akbar buu leeyay waa si ummadda masaajidka joogto ama guriga joogto dhan ay wada maqasho inuu salaada tukanayo kadibna sidii tukaha ayuu madaxa kow kow kow kow kaga sinayaa ilaahayna wuxuu sheegay salaada munaafiqiinta inaan dhexdeeda ilaahayba lagu xusin laa yadkuruuna allaha ilaa qaliila waa la dhahay in almunaafiqiina yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum waidaa qaamuu ila asalaati qaamuu kusaala yuraa'uuna annaas walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliila markay u kacaan salaad waxay kacayaan iyagoo caajisa oo kahanayo oo yacni ay ku hayso nacayb iyo karaahiyo ay u qabaan salaada ayuu kacaya walciyaadu billahi rabbi alcaalamiin haba kace e waxa weeye wuxuu u tukanayaa isagoo dadka istusaya ilaahay dartii uma tukanaye yuraa'uuna annaas ilaahay baan ka magan galnay markaa walaali aladiina kuwaasi hum waa iyagu waxa weeye yuraa'uuna waa kuwii istusaya dadka wayamnacuuna waxay manciyaan oo diidayaan xitaa almaacuuna maacuunkii ama waxyaalihii laysku caawin jira ee iska fududaa ayay dadka u diidayaan maacuunku waa maxay culimmada mufasiriintu waxay leeyihiin maacuunka waxaa looga jeedaa wax kasta oo markaa qof aad ku caawin karaysid ama ku kaalmayn karaysid oo iska fudud adiga dhib wax dhiba kuguma keenayso haddaad bixisid wax dhiba kuma soo gaadhayso sidoo kale qofkaad siinaysidna waxay u tahay nafci iyo dheef bay u tahay waxaa ka mida zakada caadiga ee waajibka ah ayaa ka mida oo zakadu marka xoolahaaga laga qaadayo adiga shakhsiyan qofka muslimkaa wax weyn kama dhibayso waa two point five keliya laba dhibic shan ayaad iska bixinaysaa sanadkii dhan percentage baad ku bixinaysaa boqolkiiba laba iyo laba dhibic shan baad bixinaysaa sanadka iska dhan marka wax weyn horta kaama dhimayso waa kow qofka la siinayana wax weyn bay u taraysaa oo nafci bay u leedahay oo dheef bay u leedahay oo uu ku intifaacsanay marka sakada aynu ka nimaadno waxyaalaha yaryar ee kale maacuunka soo hosgelaya waxaa ka mid a waxyaalaha haddaad qof ammaanaysiisid aan adiga dhibdhib saa weyn kuma soo gaadhayso qofkaana wax fiican ayay u taraysaa waxaa ka mid a biyaha wuxuu kugu yidhi b a c one haraadani biyaad siis subxaan allah wuxuu yihi dab baan u baahanahay dhuxul isi ama dhimbiil daba isi ama milix yar baa cuntan karinaya milixdiiba iga dhammaatay dukaamadiina way xidhan yihiin waa jiraankii milix yar isi subxaan allah oo aan ku cusbaysto ama ku milixaysto cuntada ku milixaysto kuwaas waxaa loo yaqaana waxyaalaha markaa yaryar ee basiidka ah ee dadka xuquuqda jaarka ka midka ah maacuun ayaa la dhahaa walaalayaal maacuunkii haddaba kuwani way diidayaan xitaa subxaan allah maacuunkii xitaa weydi biyana si waxba kuma siinanana dhaaf waar milixdiibaanaga waar milix lahayna albaabka noo soo xidha muxuu naga rabaa inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun sidaasay u hadlayaan walaalayaal ilaahay baynu ka magan galnaya hal mar ayn kusoo celina marka ara'ayta aladii ara'ayta ma aragtay oo bal ka waran xaaladooda alladii kii yukadibu beeninaayay biddiini maalintii yowmadiinka oo ah maalinta qiyaame ka waran rasuulka ilaahayo balka noocaas ah fadaalika kaasi alladii waa kii yaducu dhibaayey ee markaa kadeedaayey alyatiima agoonkii miskiinka ahaana ilmihii yaray agoonka ahaana xoolihiisa cunaayey ee boobaya iyo xaqdarrada kula kacay walaa yaxudu kuma booriyo kumana dhiirigeliyo cidnaba calaa tacaami lmiskiina cunta quudinta iyo cunta siinta masaakiintaba waa kasoo horjeedaa kaasi walciyaadu bilah ilaahay baynu ka magan galnay fa weylun hoog baa u sugnaaday ama waadiga iyo toga naarta ku yaalla jahaname weyn la dhahdaa u sugan lilmusalliina mid tukanaya aladiina kaasoo hum can salaatihim saahuuna xagga salaadooda ka sahwinaya waana munaafiqiinta weeyaan ilaahay baynu ka magan galne aladiina kuwaas munaafiqiinta ahoo hum ayagu ah yuraa-uuna kuwa dadka istusaayo ilaahay dartii aan waxba u qabanaynin weeye ilaahay baynu ka magan galne wayamnacuuna waxayna yihiin kuwa diidaaya almaacuuna waxyaalihii maacuunka ahaa ee iska fududaana dadka waa u diidayaan ilaahay baynu ka magan galnay hada wallahu aclam wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh